Bulshada degmada Mathai ee gobolka Shabeellaha Dhexe oo loo qabtay kulan uu soo qabanqaabiyey maamulka degmada isla markaana looga hadlayay ilaalinta mashaariicda danta guud ee laga hirgeliyay degmadaas ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socday maamulka degmada iyo qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka ah. Inta kulanka uu socday ayaa waxaa looga hadlay doorka bulshada ee ilaalinta mashaariicda danta guud kuwaasoo ay ku jiraan leerisha cadceedda ku shaqeeya oo laga hirgeliyey wadooyinka dhex mara degmada Mathai kuwaasoo kaalin ka qaatay bilicda magaalada ugu horreyn qaar ka mid ah xubnihii ka socday ururada bulshada rayidka ee kasoo qayb galay kulanka ayaa ka sheekeeyey horumarka mashaariicda ka socda Mathai Een, waxaan u mahad celiyaa dowladda federaalka dowlad goboleed hirshabeelle ugu horeeyo madaxweynaha waxaa noo yimid soolarki Een, waana dareemi kartaa soolarku waa abni waxaa waaye waxyaabo fara badan oo lagu soo hungoobi karinaa jiro marka uu iftiinku magaalada uu shidan yahay waa ka mahad celiyaa waxyaabaha nagu soo socdana waxaan rajeynaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan nagu soo gaari karaan waxaan u mahad celiyaa dowladda norweyn oo noo fududeysa barnaamijkan waxaan u mahad celinayaa dowlad federaalka eh, iyo dowladda norway iyo dowlad goboleedka hirshabeelle barnaamijkan eh, soolarada cadceedda ah ee degmada noo keeneen Eh, runtii degmada horumar badan ay rajeynaysa ayaa jiro kuwaana waxaa waaye waxyaabihii bilow bilowga u ahay degmada Eh, aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa Eh, waxaana waxaana fududeen soolaradan cadceedda ee degmada hadda la keenay isku socodka degmada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha deegaanka degmada Mathai ayaa dhankiisa kulanka ka hadlay wuxuu ku saabsan yahay seminaarkaasu cadceeddaas cadceeddaasu sidii loo dhaqaaleeyo guryaha oo loo dhaqaaleeyo xoolaha oo loo dhaqaaleeyo ganacsiga ayuu rabaa in loo dhaqaaleeyo waxaana la rabaa inuu yaan u dhaqaaleeha marka u dhaqaalehaya dadka uu meesha ugu dhisan yahay oo ku ganacsaaya oo maha degan oo danta ku qaba gaarka ku qaba dhaqaalaysaya hadday tahay waayeel iyo hadday tahay dhallinyaro iyo hadday tahay culumo iyo hadday tahay haween dhammaan saas adligeed marka waxaan rabnaa degmada mahadai waa nugu soo naqnaqi doonaan mar hadday degmada dhisayaan soolarada dhis hore noogu keeneen kuwa dambe naga caawi doonaan waxaan rabnaa cid kasta oo marka soolarkaasu ka faa'iidaysata inay dhaqaalaysato qoftii wax gaarsiiyeysa ay ka ceshato ay tiraaho waa kuwa iftiinkaagii ee ka aalo Axmed Xuseen Afrax gudoomiyaha degmada Mathai ahna duqa magaalada ayaa dhankiisa kulanka ka hadlay ugu dambeyn maanta waxaan isugu nimiday in loonkaga faa'iid- loonkaga faa'iideeyo mashruucan cadceedda ku shaqeeya oo aan nasiibka u yeelanay ay u yeelatay degmada Mahaday ama dadku nool degmada Mahaday Een, waxaan rabnaa inaan iskugula dardaaranno mashruucaas inaan ka faa'iidaysanno oo aan xanaanaysanno oo hadduu ilaahay kuu diidin kaashadeen mashruucan inaan ka faa'iidaysanno Een, degmaduna insha allah waa dhismaysaa dhismihiidu waa noo soo socdaa hadda waxoogaa dib uu nooga dhacay laakiin waa imaana sida ugu dhuqsa badan insha allah xaruntii degmadana waa noola dhisayaa inaad saas ogaatiin la rabaa waxaa la rabaa marka inaad dadka u walaxa jeclo badisiin oo aad hadduu ilaahay kuu diidin dad qalloocanoo hadday rabaan dhagaxa ku dhifaayaa jira dadkaas inaad qabatiin la rabaa